madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud ayaa aqalka madaxtooyada jubbaland ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo wakiilka hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h c r inta uu socday kulanka ayaa waxaa looga wada hadlay sidii wax loogu qaban lahaa dadka kasoo laabtay xeryaha qaxootiga dalka kenya waxaana kulanka kasoo qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada jubbaland iyo guddiga u xilsaaran arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha deegaanada jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah jubbaland cabdiwaaxid maxamed dhaqane oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha looga wada hadlay kulanka halkan madaxtooyada jubbaland ayaa lagu qaabilay waxaana ka soo qaybgalay wasiiro fara badan oo matalaya wasaarada tiro ah ugu horeyn waxaa soo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowladgalka jubbaland ahna kusimaha madaxweynaha wasaaradihii ka soo qaybgalay way badnaayeen waxaa ka mid ah wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka wasaaradda amniga wasaaradda gargaarka wasaaradda qorsheynta wasaaradda howlaha guud wasaaradda warfaafinta iyo wasaarado kale waxaa kale oo ka soo qaybgalay guddiga u xilsaaran qaxootiga iyo barakacayaasha jubbaland booqashada waxay ku salaysnayd maadaama ninkan ama mudanahan uu ku cusub yahay soomaaliya inuu u kuurgalo xaaladaha ka jira soomaaliya ay ku sugan yihiin dadka kasoo noqonaya dhadhaab qaxootiga ku ahaa dhadhaab muddo dheer iyo dadka barakacayaasha ahee ku barakacay waddanka gudihiisa maadaama hay-adda qaxootiga adduunka ee unsr ay howlahaas ka shaqayso kulan dheer baan qaadanay wasaaradaha waxay soo gudbiyeen baahiyaha ay qabaan dadkaas kuwa soo noqonaya kuwa barakacayba khaasatan wasaarad walbaba qaybta ka qusaysa ayagana waxay ballan qaadeen in howlaha dhibaatooyinkaas ayaga ah ay wax ka qabtaan waxa kale laga hadlay waxaa weeye dadka dhadhaab jooga weli ee soo noqonaya sidii loogu diyaargaroobi lahaa maadaama dowladda kenya ay ku dhawaaqday in xeryaha la xirayo waxaa maaragtay la isweydiiyey in loo diyaargaroobo oo dadkii ama tiretira yar ha usoo laabtaan ama si weyn ha usoo noqdaane in loo diyaargaroobo kulankaas miduu qaatay waxaana laga hadlay waxyaalihii muhiimka ahaa waana la isku afgartay wax walbaba in la wada shaqeeyo iyo in lacago dheeraad la raadiyo oo khaasatan dadka nolosha laga hagaajiyo si aysan dhadhaab ugu laabanin mar kale waxaa dhacday dadka qaar inay dhadhaab ka yimaadaan oo markay nolosha soomaaliya la qabsan waayaan waxbarasho fiican waayaan caafimaad fiican waayaan biyo fiican waayaan hoy fiican ay waayaan inay ku laabtaan dhadhaabbaa dhacday taasaa marka iyada oo laga duulayaa la isku afgartay inay wax laga bedelo noloshooda waxaa kaloo xusid mudan dowladda jubbaland inay diyaarisay dhul la rabo in dadkaas loo dhiso oo halkaas webiga garabkiisa ah oo muddo toban iyo xoogaa kilomitr u jirta magaalada in guryo looga dhiso biyo loo geliyo caafimaad looga dhiso iskuule looga dhiso amnigooda la sugo oo halkaas loo raro hadda kadib guryo waxtar ahoo maarata ay ku hoyo karaan mustaqbalka laga dhiso taana waa la soo jeediyey booqashada wakiilka hay-adda u n h c r ayaa waxa ay tahay ukuurgelidda xaaladaha ay ku sugan yihiin dadkii kasoo laabtay xeryaha qaxootiga dalka kenya